ujeeddadaan u imina waxay ahayd in aan ka soo qaato dokumentiyada muhiimka anigoo matalaya xukuumadda federaalk soomaaliya ee muhiimka u ah isdiiwaangelinta xisbiyada hadday tahay sharciga nidaamka axsaabta foomka xisbiyada ee laysku diiwaangelinayo xogta loo baahan yahay la gelinayo habraaca diiwaangelinta xisbiyada iyo shuruudaha loo baahan yahay in la fuliyo loo marayo iyo buugga hagaha xisbiyada iyo ururada siyaasadda kuwaasoo dhammaantood saldhig u ah iyo hage iyo tilmaamaba xisbiga siyaasadeed ee raba inuu isdiiwaangeliyo iska diiwaangeliyo komishanka madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waaxda agaasimka diiwaangelinta xisbiyada inuu iska diiwaangeliyo waa inuu tilmaamaha iyo hagayaasha raacaa waa inuu sharciga axsaabta akhriyaa kunana saleeyaa xeer hoosaadka ama dastuurka xisbiga magaca iyo astaamaha loo baahan yahay in la dhammaystiro dokumentiyadaasoo dhan diiwaangeliyaha xisbiyada qaranku waa igu soo wareejiyey annagoo taa ka shidaal qaadanayna u hoggaansamayna sharciga u hoggaansamayna nidaamka waxaanu rabnaa inaannu ku salayno barnaamijka siyaasadda oo ballaadhan oo aannu diyaarinay iyo dastuurka xisbiga oo dhammaystiran in bahweynta xisbiga siyaasiga ee xukuumiga ah oo salkiisu ballaadhan yahay xisbi weyn oo ballaadhanna ah uu raaco tale iyo tusaale iyo hagana ka qaato shuruucda inoo yaal iyo nidaamka inoo yaal sida ugu dhaqsaha badan baanu u soo dhammaystiri doonaa una soo gudbin doonaa unana diiwaangelin doonaa xisbi siyaasadeedka xukuumiga ee dowladda qaranka oo aanu hadda bahweyntii ku midoobaysay baryahanba ka doodayeen noo dhammaystiran yahay annagoo sharcigaee nidaamkana tixgelinayna aanu ku soo salayn doonno waa naga diyaar waa noo dhan yahay sida ugu dhaqsaha badanna waa u soo gudbinaynaa guul iyo farxad bay ii tahay run ahaantii waxayna tusaysaa horumarka aan gaadhnay maanta in la yimaado xisbiga diiwaangeliyaha qaranka xafiiska diiwaangeliyaha qaranka ee xisbiyada guddiga magaxa bannaan ee doorashooyinka oon ku ammaanaya shaqada weyn ee ay hayaan guul bay runtii dhammaantay noo tahay waa tallaabo hore loo qaaday iyo horsocod qaranka soomaaliyeed dhammaantiis